waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali horta waa baqdin way jirtaa inkastoo dadkan guurka loo raadinayay as ujeedadooda weyn ay ahayd war hana loo fasaxo inaan isguursan karno ayay ahayd horta sheekadoo dhan laakiin waxaa soo baxday baqdin aada u badan oo ah haddii dee dadkan markay isguursanayaan waxay dalban karaan kackac bay dalban karaan oo meelaha ka qaadanayaan dukaamay tegayaan oo wax ka iibsanayaan haddii kuwaas marka la diido waa la diidi doonaa ninka qofka meesha jooga wuxuu ohan doona anigu waxaan diinteyda ma waafaqsana hadalla saasoo badan way jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay horta sharci iska samay ah horta ma jiro meeshaan nimankan hadda baarlamaanka jooga marba haddii shacabka istiftaagii lagu sameeyey ay boqolkiiba lixdan ogolaadeen waxay baarlamaankay u taallaa inay marka sameeyaan sidii dadkaas guurkooda loogu meel marin lahaa oo yacni uu u shaqayn lahaa laakiin anigu ma qabo runtii in diimaha meel looga dhici doono sababtoo ah dad meeshaan dad kirishtaana ayaa jooga oo yacni annaga naga badan dadkeena muslimiinta ka badan nimanka yahuudda jooga marka diimuhu waa aad bay arrintooda ugu adag yihiin sahal kuma sahal kuma mari doonta arrintan
si fiican sheekh balse cabsi cabsiyadani meelo badan bay ka yimaadeen oo xataa iskuullada dhankooda xataa inay dhici karto waxyaabaha lagu barayo iyo waxyaabo badan xataa inay wax ka iman karaan xorriyaadkan hadda la qaabayn doono ogolaanshihii maadaama la ogolaaday wax badan baa loo loo tafaasiilin doonaa marka cabsidu meesha ka timid waxa weeye diimuhu maadaama ay dadkani guurka ay u ordayeen ay ka soo horjeedaan inta badan intaan ognahay si gaara weliba islaamka afkaarta ay ku salaysan tahay mid walba oo hadda diinta islaamka oo kale ay ku salaysan tahay oo ka soo horjeeda arrintan iyo dadkan oo raba wax badan oo xorriyaada hadhow halkaasi soo iska hor imaad kama iman karo
horta waa ka imaanayaa iska horimaad waa ka imaanaya laakiin waxaan anigu aaminsanahay dowladdu way fahamsantahay arintaas in guddi guddi loo saarayaan hadda maqlaayay oo nin oo isagu laftiisa ka mid ah ragga aan yacni dhinacaas aan jeclayn oo yacni conservativeka dadka la yidhaahdo muxaafidka la yidhaahdo ayuu ku jiraa marka xataa waxaan maqlayay ninka attorney generaalka haddeer haya isaga laftigiisu wuxuu ololo ugu jiraa in diimaha la ilaaliyo oo aan lagu xadgudbin sababtoo kuwa kale ee wata sida hadda ninka keenay sharcigan oo senatorka ah oo sharciga hadda baarlamaanka keenay oo hala socodsiiyo ku qaylinayo waxaa la leeyahay diimihii baad meel kaga dhacaysaa oo diimihii waa in loo sameeyaa si ay ku nabad galaan qof baa loo ibaanayaa oo yacni baadari ah ama imaam ah markaas waxaa leeya noo sameey nikaax ma diidi karaa mise ma diidi karo marka arrimahaas weeye arrimaha hadda laga soo saarayo sharciyo iyo amendment tacdiilaad laga samayn doono waa sidaan isleeyahay anigu ma jirtaa haddaba maadaama oo cabashooyin badan ay imanayaan oo dadka diimaha aaminsani ay keenayaan ma jirtaa intaad og tahay a'imada iyo ood ka mid tahay golaha muslimiinta a'imadooda ma jirtaa wax cabasho ah oo lagu daray oo dhanka muslimiintu ay ku dareen oo ay ka sheegteen oy dhaheen annaga in halkaana loo soo dhaafo ma rabno ma jirtaa
wallahi ma daro arrintaa way imaan doontaa sababtoo ah markii guddi la samaynayo oo guddigaasna laga rabo inuu xeer keeno waxaa la sameeyaa waxa la yidhaahdo submissionis submissionisku waa waa waa waxa weeye curuud ayaa la dirayaayo qofku waxaa leeyahay diin walbaba ama kiniisad walbaba ama ururada diinta qaabilsan ha ka soo hadleen maxay u diidan yihiin arrintan maxay uga horjeedaan xaggeeday ka dhima ka dhibaysaa xaggeeday wax ka yeeleynaysaa arrimahooda oo xagga diinta ah marka nidaamka nidaamka waddankan ayuu ka mid yahay submissions waxa la yidhaahdo oo qof walbaba uu markaa cabashadiisa uu gudbisto marka si dhaqso ah si sahla waxaan kuma dhammaanayso waa la qoran doonaa qof walbaba wuxuu qoran doonaa diintiisu sida ay arrintan u diidan tahay iyo meelaha laga ilaalinayo inaan lagu xadgudbin waxyaabahaasoo dhan waa imaan doonaan marka adigu rajada macnaha cabsi badan isma lihid way iman doontaa yaad u dhigaysaa anigu waxaan qabaa cabsi badan ma imaan doonto cabsi badan ma imaan doonto sababtoo ah nidaamka waddanka uu leeyahay ayaa wuxuu ku dhisan yahay in dadka lakala la kala dhowro oo dadku aynu isku dhicin sababtoa waxaa dadku waxay isku dhacaan markii qof wax loo sadburiyo oo qofka kalena lagu lagu xaaqo oo loo riixo marka waxaa imaan doonta waxay yidhaahdaan yani tawaasun in lagu sameeyo dhinacyada oo dhan anu cabsi badan badan badan runtii kama qabo laakiin waxaan dadku ay sheegayaan waa kulli waxa weeye wax baqdinta cabsidu ay keenayso sababto qofku markuu wax ka baqaayo waxyaaba aan jirin ayuu xataa keenaayo fikrado kala duwan iyo ayuu keenaa way fiican tahay sababto waxay ku fiican tahay waa laga tiigaalayaa in aan laga wixii aan lagu dhicin oo khaladkaas uuna u imaanin ay gaashaan bay ka noqonaysaa marka marka idinku si gaara hadda maadaama oo guddi la bixiyey oo sida la sheegayna bisha maaj sanadkan ugu soo socda labada kun iyo sideed iyo tobanka dhammaadkeeda bishaas bisha saddexaad in la filaya inay guddidaasi wax soo gebagabayso wax wax ifafaala ah ama aad sugaysaan ma jirtaa in idinkuna lainagu dari doono mase waaba lagama maarmaan mar walba inaad arrintaasi ay ina soo marto maya laba maarmaan weeye waa la waa lasoo bandhigayaa guddigu markuu yani dhismihiisuu dhammaado sidaan aqoon jiray way sidaan hadda u arkaya aan u hadlayo sidaan anigu intaan waddankan joogay waxyaabihii lana soo maray sidii loo samayn jiray loo farsamayn jiray markaan dib ugu noqdo waxa weeye guddigaa markuu dhammaystirmo oo dhismihiisu uu adkaado lawada dhiso waxaa dadkan waxaa la weydiinayaa wax alla wixii aaraaa ay hayaan inay soo gudbiyaan marka way noo imaan doontaa ururada islaamka ah way qoran doonaan waxa afkaartoodii fikradoodii tahay iyo sida loo dhowri karo dadka imaamada ah markay nikaax samaynayaan markii masalan qof maxaan ku idhaahdaa dhinacaas ahaa la yidhaahdo waa lagu tukanayaa iyo waxyaabahaasoo dhan ayaa ayaa lasoo bandhigayaa ugu dambeynta dad badan baa si gaara dadka muslimiinta inta aan ka ognahay dad badan baa waktigii la sharciyeeyey arrimahan waxoogow ay qaadan waa ama filan waa ku noqotay una malaynaya sida hadda adigu aad aad tilmaamaysa ka fog oo u malaynaya in ay hawshu meel yar xun gaadhayso ugu dambeynta dadkaasi dhambaalkaa u diraysa muxuu yahay
dhambaalkaan u diraya waxa weeye baqdinta ha layska yareeyo yacni yaan la baqin sababtoo ah qof meeshan lagu xadgudbi karo ma jiro xataa waxaa furan qofka haddii u arko ama ama diin hebel hadday u aragto in gaar loo raadsanayo waan maqlahay maalin dhoweed xataa jaraa'idka lagu soo qoray wardiimahan marka la ilaalinayo oo dadka laga dhowrayo soo shariicadii lama xoojinayo waa la qoray xataa hadallada noocaasa shareecadii islaamkaa la xoojinaya wadankan waddan islaam baa rabaa in laga dhigo hadallo noocaas oo kalaa jira laakiin waa iclaamka iclaamka yani aan lahayn ujeedo kale ee leh keliya inuu wax qas abuuro ama inuu dadka shaki ku abuuro un weeye laakiin anigu waxaan qabaa arrintu ma ma ma marin ma mari doonto iyadoon dadka la laga tala weydiinin oo ururada islaamka ama kiristaanka ama yahuudda aan la odhan waxaad qabtaan soo duwa soo qora noo keena ilaa inta aan la odhan arrintaa waxba lama lama gaari karo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali